waxaa galay maalintii labaad wadahadallo magaalada istanbul ee dalka turkiga shalaytu uga bilowday wufuud kala matalaysa soomaaliya iyo somalilan waxaa wadahadalladani ay waddada u sii xaarayaan wadaxaajood culus oo berito magaalada ankara uga furmi doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaayo waryaheena v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa warkan nooga soo diray magaalada ankara wadahadalladan ayaa ah kuwo farsamo oo labadan guddi ay iskula jeexjeexi doonaan qodobo kala duwan halkaas oo wixii ay ku heshiiyaan ama qodobada ay isku mari waayaan ay soo hordhigi doonaan labada madaxweyne ee ku kulmaya maalinta berri ah magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga waxaa xilligan magaalada ankara kusii sugan wafdi uu horkacayo madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo waxaana la filayaa in caawa uu soo gaadho magaalada ankara wafdi kale oo uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale xilli dambe oo galabta ah ama caawa fiidadka hore ayaa la filayaa in kulanka istanbuul ee u dhexeeya guddiyada farsamo ee labada dhinac kala matelayaa inuu soo gebagaboobo iyaga oo usoo caraabi doona dhinaca magaalada ankara oo ah halka maalinta berri ah loo ballansan yahay in lagaga dhawaaqo natiijada ka soo baxda kulannadan kadib marka labada madaxweyne is arkaan xukuumadda dalka turkiga ayaa wadahadalladan marti gelinaysa iyada oo ka shaqaynaysa hab farsamo ahaan sidii dhinac yadani u wada hadli lahaayeen hase ahaatee waxay wadahadaladani si toosa ugu socdaan guddiyo farsamo oo labada dhinac kala matelaya waa markii saddexaad ee ay wadahadal yeeshaan somalilan iyo soomaaliya iyada oo kulannadii hore ay ka dhaceen london iyo dubai halka kulankanina noqonayo kii saddexaad waxa intaas dheer waa markii ugu horreysay ee ay labada dhinac kulmaan tan iyo wixii ka dambeeyey intii dowladda federaalka ahi ka baxday ku meelgaadhnimada